bismillaahi araxmaani araxiim kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada ugu doorka roon warkayaga habeenimo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya oo maanta ka qayb galay kulan tacsi ah oo loo sameynayay nabadoon axmed diiriye allaha u naxariistay oo xalay muqdisho ku geeriyooday ayaa aaska nabadoonka uga dhawaaqay guddi aas qaran u sameeya dowladda soomaaliya oo faahfaahino ka bixisay howlgal ciidamada ammaanku ay ku burburiyeen saldhigyo ay maleeshiyaadka al-shabaab ku lahaayeen gobolka shabeellada hoose iyo idaacaddii andalus saraakiisha ammaanka jubbaland oo ayana ka warbixiyey howlgallo ka dhan ah maleeshiyaadka kooxda al-shabaab oo ay ciidamadu ka sameeyeen tuulooyin hoostaga degmada jamaame ee gobolka jubbada hoose wafdi isugu jiray saraakiil amni oo ka kala socday qaramada midoobay turkiga iyo amisom oo gaaray maanta magaalada dhuusamareeb halkaas oo ay uga qayb galayaan gabagabada shirka golaha amniga galmudug akhbaaraadka dibadda ee aada warka ku dhagaysan doontaanna waxaa ka mid ah dowladda nigeria oo dembiyo argagixiso ku heshay in ka badan laba boqol oo eedeysane oo ka tirsanaa boko xaraam
waxaan u baahan nahay inaan aragno soomaaliya oo nabada qurux badan isla markaana barwaaqa ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii mawaadan ogeyn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha way nagu hogaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wadajirnu walaalayaal gacmo wadajir bay wax ku gooyaan
waa habeennimo talaada oo ay arbaca soo gelayso labaatan ayay ku beegan tahay bisha labaad sanadka laba kun sideed iyo toban dhegeystayaal u diyaargarooba warkii oo faahfaahsan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya ayaa maanta ka qayb galay kulan tacsi ah oo loo sameynayay nabadoon axmed diiriye allaha u naxariistay oo xalay ku geeriyooday magaalada muqdisho waxa uuna halkaasi uga dhawaaqay guddi aas qaran u sameeya nabadoonka ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa tacsi u diray ehelada nabadoonka iyo bulshada soomaaliyeed ee uu nabadoonku ka baxay waxa uuna ra-iisul wasaaraha dalka goobta tacsida kaga dhawaaqay guddi aas qaran u sameeya waxaa jooga wasiiro halkan uu hogaaminayo wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiiro kale wada taqaanaan oon u xil saaray inay idinkala qayb qaataan howshan waxaa ka saaran dowladda soomaaliyeed waajib dhab ah in dadka u soo dadaala naftoodana dalka u hura la muujiyo sharaftooda waxa uu dalkan u soo tarayna waxaa tusaale ka ah intii maantay halkan isugu timid iyo inteenaad hadda halkan fadhida iyo inta bannaanka ka soo tacasiyeynaysa waa ogahay geeridu waa xanuun laakiin sida shiikhu noo sheegay waa la wada dhimanayaa laakiin waxaa muhiima inaan taariikhdii uu ka tegey ilaahay ha u naxariistee jannada lanaha ka waraabiye aan ku camal falno aanna isxasuusinno wixii uu dalkan ku soo taray waxaa kaloo muhiima inaan uga mahad celinno carruurtiisa iyo xaasaskiisa iyo eheladiisa dhow inay nala qaybsadeen isaga in wakhti uu ku bixin lahay carruurtiisa uu annaga nagu bixiyey uu qaranka ku bixiyey uu dowladnimo ku bixiyey uu ehelnimo iyo nabadoonnimo ku bixiyey si uu u kala badbaadiyo ummad soomaaliyeed u qurxiyo qarannimada soomaaliyeed waxaan leenahay ilaahay ha u naxariisto ilaahay jannada ha geliyo ilaahay qabriga ha u waasiciyo ilaahay annagana hanaga dhigo kuwa ku quus qaata
dhanka kalena guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqal muqdisho ayaa u tacsiyeeyey ama ka tacsiyeeyey geerida marxuum axmed diiriye cali oo ka mid ahaa nabadoonadii soomaaliyeed mudan cabdiraxmaan cumar cusmaan yiriisow ayaa bulshada soomaaliyeed iyo ehelada marxuumka uga tacsiyeeyey geeridii ku timid nabadoon axmed diiriye bismillahi raxmaan raxiim inaa lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun geeridu waa xaq waxaa xalay magaalada muqdisho ku geeriyooday nabadoon axmed diiriye waxaan ilaah uga baryaynaa inuu naxariistii janno siiyo janno ka waraabiyo waxaan kaloo muxuu ahaa qoyskii iyo bulshadii soomaaliyeed iyo odayaasha dhaqanka soomaaliyeed uu ka tegeyna waxaan leenahay samir iyo iimaan allah naga wada siiyo ee, nabadoon axmed diiriye runtii wuxuu ahaa nabadoon u taagan nabadda midnimada ee, isukeenka bulshada dib u heshiisiinta ee, shaksi aad u weyn ayaa soomaaliya ka baxay ee, annagana waxaan ummadda soomaaliyeed ka codsanaynaa in loo soo duceeyo in ilaahay jannadii firdowsi ka waraabiyo ee, inna lillahi wa inna ilaahi raajicuun
dowladda soomaaliya ayaa faahfaahinna ka bixisay howlgal ciidamada ammaanku ay ku burburiyeen saldhigyo ay maleeshiyaadka kooxda al-shabaab ku lahaayeen gobolka shabeellada hoose iyo idaacaddii andalus oo ay codkooda kusoo gudbin jireen siyaahayaha wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya mudane cabdiraxmaan iidle yunis ayaa warbaahinta qaranka u faahfaahiyey howlgalkaasi ciidamadu ay ku burburiyeen saldhigyadii kooxda al-shabaab ciidamada qalabka sida ee soomaaliyeed oo wada howlgallo ka dhan ah argagixisada al-shabaab ayaa ku guulaystay inay burburiyaan goobo iyo xarumo iyo saldhigyo ay lahaayeen argagixisadu gobolka shabeellada hoose ciidamada ayaa sidoo kale la wareegay idaacaddii ugu weyneyd ee andalus ee al-shabaab oo lasoo furfuray oo la keenay magaalada muqdisho ee ay kooxda argagixisaha ee al-shabaab ay bulshada ku marin habaabin jirtay idaacadan ayaa kooxdu u adeegsan jirtay marin habaabinta bulshada ku dhaqan deegaanada mubaarig iyo deegaanada ku dhowdhow dowladda soomaaliyeed waxaa ka go-an inay fikir ahaan iyo ciidan ahaan u wiiqdo argagixisada nabaddiidka ah ee al-shabaab ee diidan dowladnimada iyo nabad iyo nabad ku noolaan iyo nabad ku soo dabaalidda dalkeena soomaaliyeed waa mahadsantihin
gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho ayaa maanta dhagax dhigay dib u dayactirka masjidka jaamac shangaani oo dhisnaa muddo qarniyaal ah sidaa warkan uu ku faahfaahinayo nuur siciid tahliil
masjidka taariikhiga ee jaamac shangaani oo sanad ahaan jira kun sano islamarkaana uu ka muuqdo burbur xoogan ayaa waxaa maanta masjidkaasi taariikhiga dhagax dhigay gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cabdiraxmaan cumar cismaan injineeriisow si dib udhis loogu sameeyo iyadoo dhagax dhigani ay goobjoog ka ahaayeen culamowdiinka odayaasha dhaqanka iyo maamulka degmada shangaani gudoomiye injineeriisow ayaa kormeeray masjidka jaamac shangaani oo markiisii hore ka koobnaa laba qayb ama laba masjid mid sare iyo mid hoose nabadoon shariif khulateen oo warbaahinta la hadlay ayaa sharaxay taariikhda masjidkani dhagaxdhigan maanta masjidkii ugu qadiimsanaa ee degaanka ee masjid jaamaca shingaani ee uu gudoomiyaha gobolka banaadir axmed luqa magaalada muqdisho uu noo dhagax dhigay waa mid ay taariikhda geli doonto haddii ilaahay yidhaahdo masjidkan sidaad og tihiin waa masjid dhisan in ka badan kun sannadood waa masjid hoostiisa laga helay masjid kale oo taariikhi ah waxayna ka mid tahay meelaha taariikhdi ah taariikhiga ah ee ku faanta ummadda soomaaliyeed gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka gobolka banaadir dasma caamir shakeyti waxa ay tilmaamtay inay muhiim tahay ka qayb qaadashada dhismaha masjidka jaamac shangaani waa masaajid soo jira kun sano inta ka qayb qaadatayn waxaan leeyahay ajri xasanaad allaha ka siiyo masaajidkan waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogto maanta wax la caawiye waxaa ugu qeyr badan masjid beedka ilaahay lagu caabudaayo in masaajidkan gacan weyn loo geysto annagana tan maamul ahaan waxaan rajaynaynaa inaan gacan ka geysan doono gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cabdiraxmaan cumar cismaan injineeriiso ayaa sheegay in maamulka gobolka ay ka go-an tahay dib u soo celinta goobaha taariikhiga ee caasimadda ku yaala maanta waa ujeedaan degmada shangaani oo ah meelaha taariikhda ah ee soomaaliya in aan maanta fursad u helnay aan kala soo qayb galno odayaasha degmada inaan dhagax dhigno masaajid taariikhi ah soomaaliya oo dhanna ku ah africana ku ah masaajidka waa aragteen markii asaaskiisii hadda la qodayay waxaa soo baxay masaajid kale oo hoos ku yaallo dhulka hoostiisa oo runtii noqotay goobo taariikhi ah oo ummadda soomaaliyeed aysan ka warqabin marka hadda waxaa la ii sheegay in goobahaas taariikhigana sidooda lagu ilaalin doono masaajidka masaajidka sii hooseeyana sidiisii loo ilaalin doono shacabka soomaaliyeedna waxaan u sheegaynaa taariikhdoodii inay ilaashadaan inay muhiim tahay degmada shangaanina odayaasheeda iyo bulshadaba waxaan uga mahad celinaynaa sida ay iyagoo isku duuban ay diyaar ugu yihiin in masaajidkii taariikhiga ahaa ee shangaani la soo celiyo annaga ka maamulka gobolkana caasimadda bilicdeedii iyo taariikhdeedii in la soo celiyo waa mid runtii aan ahmiyad weyn siinayno masjidka jaamacadda waa wuxuu ka mid yahay masaajidada ugu taariikhda weyn ee ku yaala soomaaliya waxaana masjidkan uu dhisan yahay kun sano sida ay sheegeen odayaasha iyo culimadiinka ku nool degmada shangaani waxaana uu gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yiriisow uu ballan qaaday in masjidkan sidiisii hore lagu soo celin doono islamarkaana uu maamul gobolka banaadir u taagan yahay soo celinta goobaha taariikhiga ee ku yaalo magaalada caasimadda ee muqdisho
saraakiisha ammaanka jubbaland ayaa ka warbixiyey howlgallo ka dhana maleeshiyaadka kooxda al-shabaab oo ay ciidamadu ka sameeyeen tuulooyin hoostaga degmada jamaame ee gobolka jubbada hoose aadan maxamed salaad ayaa warkan kismaayo inooga soo diray howlgalladii ugu xooganaa ayaa waxa ay afar labaatankii saacii u dambeeyey ay ka soconayeen deegaanada dhulka waqooyiga magaalada kismaayo gaar ahaana tuulooyinka ku dhowdhow degmada jamaame ee gobolka jubbada hoose sida tuulooyinka wurkoy baarsanguuni fagaan ilaa iyo buundada araare waxaana halkaasi howlgallo aada u xoogan ka fulinayay afar labaatankii saaca u dambeeyey ciidamada dowlad goboleedka jubbaland oo kaashanaya kuwa xooga dalka taliyaha guud ee ciidamada dowlad goboleedka jubbaland jenaraal aadan maxamuud ibraahim aadan goojaar oo saxaafadda la hadlayay ayaa waxa uu sheegay in howlgallada ciidamadu ay ka sameeyeen deegaano hoos yimaada degmada jamaame ee gobolka jubbada hoose ciidamadan ayaa waxay ka ababaxeen deegaanka buuliguduud oo qiyaasii soddon kilomitir dhanka waqooyi kaga beegan magaalada kismaayo kuwa oo isugu jira kuwa xoogga dalka iyo sidoo kale ciidamada daraawiishta ee dowlad goboleedka jubbaland waxaana khasaaro xoogan ay gaarsiiyeen maleeshiyaadka al-shabaab oo fariisimo ku lahaa deegaanadaasi taliyaha ciidamada dowlad goboleedka jubbaland oo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yidhi
kuwaas oo lagu fuliya bartilmaameedyo cayiman oo horey loo gashay wuxuuna u fuliyay sidii loogu talagalay wuxuuna ku dhamaaday guud deegaanada ay ka sameeyeen waxay ka sameeyeen deegaamada baarsuguun iyo suguun
howlgalkan ayaa waxa uu ku soo beegmayaa wakti magaalada kismaayo uu ka soconayo shir looga hadlayo ammaanka gobolka kaa oo la doonayo in lagu dardargeliyo howlgallo ka dhanaa kooxaha nabadiidka gaar ahaan deegaanada ay kaga sugan yihiin gobollada jubbada hoose iyo jubbada dhexe aadan maxamed salaad raadiyaha telefishinka qaranka magaalada kismaayo
wafdi isugu jira saraakiil amni oo ka socda qaramada midoobay turkiga iyo amisom ayaa gaaray magaalada dhuusamareeb halkaas oo ay uga qaybgalayaan gabagabada shirka golaha amniga galmudug maxamed deeq cabdi maxamed ayaa warkan dhuusamareeb inooga soo diray shirkan ayaa maanta lagu soo gabagabeeyey magaalada dhuusamareeb kaas oo looga hadlayay arrimaha ammaanka deegaanada galmudug waxaana gabagabada shirka maanta kasoo qaybgalay saraakiil ka socotay qaramada midoobey iyo sidoo kale safaaradda turkiga waxaa isna goobjoog ahaa agaasimaha wasaaradda gaashaandhigga dowladda soomaaliya saraakiishan ka socotay qaramada midoobey ayaa waxa ay kormeera ku tageen meelo uu ka mid yahay saldhigga booliiska magaalada dhuusamareeb iyo sidoo kale xarunta loogu talagalay qaramada midoobey in ay xafiiskooda ka samaystaan magaalada dhuusamareeb shirka markii uu soo gabagaboobay ayaa warbaahinta waxaa war kooban ka siiyey madaxa golaha wasiirada maamulka galmudug sheekh maxamed shaakir cali xasan waxyaabihii shirka looga hadlay iyo horumaradii laga gaaray intii uu soconayey halkan maanta oo taariikhdu tahay labaatanka bisha labaad labada kun sideed iyo tobanka waxaan ku soo gabagabaynaynaa caasimadda galmudug ee dhuusamareeb shirkii looga hadlahayay amniga galmudug oo uu ka soo qayb galeen guddigii galmudug maamulka matalahayay maalintii horena fadhiistay maalintii labaadna dowladda federaalka ah ay ku soo biirto wafdi uu hogaaminahayo agaasimaha gaashaandhigga uu ku soo biiray maalintii saddexaadna ee wafdi ay hogaaminahayaan u n-ku oo military iyo boolisba ka kooban ay ku soo biireen ayaan halkan ku gabangabeynaynaa dhammaantood waa u mahad celinaynaa mahad celintaas aan u mahad celinayna dadaalka dheeraadka ah oo iskaashiga mudan oo layska kaashaday sidii amniga galmudug loo adkayn lahaa sidii soomaaliyaba ay uga tashatay oo caasimadda soomaaliya looga tashaday oo go-aanka go-aamada ay ka soo baxeen shirkaanina uu yahay mid daba yaalla shirkii lagu qatay caasimada ee dowladda federaalka soomaaliya ay garwadeynka ka ahayd maamulka galmudug ee amniga halkan caasimadooda looga hadlahayo waa miday ku ilaalinahayaan shacabkooda shacabkooday ku ilaalinayaan kuna koryeelahayaan inta deegaamada inta ugu badan oo galmudug waa amni waxa weeye wax dhibuhu kama jira meelaha yarka ah oo gacanta ay ku hayaan nimanka nabadiidka ah sidii looga saari lahaa
halka warkaasi aad kala socotaan dhegaystayaal waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya haatanna akhbaaraadka dibadda dowladda nigeria ayaa dembiyo argagixiso ku heshay in ka badan laba boqol oo eedeysane oo ka tirsanaa bokoxaraam ayadoo la adeegsanayo sharciga la dagaalanka argagixisada dalkaas ayaa garsoorayaal gaaraya garsoorayaal gaar ah oo gacanta ku hayay boqolaal kiis oo la xiriira falalka bokoxaraam maanta waxa ay laba boqoli konton eedeysane oo lagu helay dembiyo ka dhan ah eedeymaha lagu soo oogay oo isugu jira afduub qaraxyo iyo dhac xukun ku rideen afhayeenka wasaaradda cadaaladda dalka nigeria saalaxuud ismaaciil ayaa sheegay in toddobaatan iyo saddex kale oo kiiskooda dacwadda dib loo dhigay ayaana la keeni doono mardhow kiiskooda maxkamadda si loogu kordhiyo garsoorayaasha qaadaya iyo dacwad oogayaasha oo soo gudbiyey xaaladda ah in dembiyadooda culus yihiin shan boqol labaatan iyo lix kale ayaa dib loogu celiyey xabsiga gobolka niger kadib markii ay soo dhammaystirmi waayeen cadeymaha loo hayo eedeymaha loo haysto garsoorayaashuna ay dhageysteen kiisaskooda dacwadeed nigeria ayaa wada howlgallo culus oo lagula dagaalamayo maleeshiyaadka xagjirka ah ee bokoxaraam oo dhibaatooyin amni darro ka wada gobolada waqooyi bari ee dalkaasi warkii habeennimo oo aad dhegaystayaal kala socoteen raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya idinla soo saaray waa weliya yaxya cali faarax idinla socodsiinaya anigoo ah sugaal macalin maxamuud caaw intaas ayuu inooga dhan yahay aan dib idinkugu celiyo farsamo yaqaan maxamed cabdiqaraf